kulanti wacan oo wanaagsan idil ahaantiinba dadkana dhegaysanaya ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka wicitaanka dhegaystaha oo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o eda ee magaalada washington barnaamijkeenna toddobaadkan waxaynu ku eegi doonnaa xiisadaha dagaal ee ka jira magaalada kismaayo doorka ciidamada amisom ee dagaalkaasi waxaa khadka teleefoonka ku jira afhayeenka ciidamada amisom korneyl cali aadan xaamud bal waxaad ka warantaa ugu horeyntii doorka ciidamada amisom ee dagaalka socda magaalada kismaayo horta mas-uuliyad culus ayaa saaran ciidamada amisom xaalada guud ee soomaaliya dhammaan marka la eego khaasatan haddii aan ta kismaayo imika ka hadlaynana waan ka xunnahay dhibta socotaa ee halkaasi walaalaha iskhilaafay ay isku hayaan amisom iyada doorkay ka ciyaarayso ba way caddahay sidii ay u dadaali lahayd ay mas-uuliyadii ahayd inay dhexdhexaadiso meesha wixii kolba jira ay la aragto ummadda fursadii lagu wada hadbihiyey ay u abuurto waa tu meesha taalla lesh amisom missionkeedu waa cad yahay iyada waxay u joogtaa waddanka soomaaliyeed inay dawladda federaalka ee soomaaliya ee inay u gargaarto kolba xiisadii taala oy kala taliso marka hore marka dambena halka ay dawladda soomaaliya iyo sida ay wax u dhigayso inay qol kastaba ay la qabato afhayeene waxaa jira dhegaystayaal khadka ku jira oo aan filaya inay su-aalo ku weydiin doonaan balse haddaan su-aaltaasi kuusii raaciyo xaaladda haatan waxa ay maraysaa gacanka hadal dhiig fara badan ayaa ku daatay kasokow inaad cambaareynaysan ama aad ka xuntihiin dagaalka dhacaya maxay tahay tallaabada rasmiga ah ee ay amisom u qaadayso ka hortagga dagaaladan tallaabada u horeysay qaadayso amisom oo horta imaanshadeedu waa tallaabadii u horeysay way timid kismaayo inay xaaladda maanta taali ay tahay tu siyaasadeed oo shacabka soomaaliyeed ee halkaa bedel u taalla inay tahayna waa la garanayaa sida ay umuuraha barkood u sheegayaanna marnaba umana quruxsana uma haboona umana eeko inay amisom wixii halkaasi isku qabta inay dhinac raacdo marnaba tu meesha u taalla ma waxa naqlaynina mar kastana waa arrin caynkaasa oo laleeyahay ciidamada amisom waxay la jiraan hebel bay la jiraan iyo hebel bay la jiraan dan ugu jirtaa maanta amisom inay kooxooyinka halkaa yaalla isku haya iskhilaafay inay kala dhexgalto mawja mawjaane inay mid raacdo mal waxaan kugu beerinay taa waxaa ka maqaati ah dhibaatadii maanta dhacday ka horo wareysana waan ku sheegay halkaa dadkii iskhilaafay inay markaaba soo orado dhexdhexaadiso way isku day dhibaatadeediina way leedahay waxaad dhici kartaa markaasi amisom haddii ay nafteeda inay darkood u joogsan waayaan inay iyaduna ma garanaysaa wax difaac u eg inay dhasho nafteedii ilaaliso waxaa jirta wixii halkaa isku dhibaateeyey qaybtay doonaana ka socdaan inaan intaba aan anaku gacanta ku dhigno oon daktarada aan ku daweyno oon shacabkii halkaasi isku khilaafay ay isku dhibaateeyey waayahay waa yahay mid ka mida dhegaystayaashiyada ayaa khadka telefoonka haatan si toosa ugu jira oo nala soo xiriiray walaale magacaa ku bilow halkaad naga soo wacayso iyo su-aasha aad jeclaan lahayd inaad doorka amisom ee dagaalka kismaayo ka weydiiso afhayeenka amisom bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waa maxamed cismaan oo ku sugan gobolka shabeellada hoose in badan dhacdooyinkan kismaayo ka socda aadaan dhegkan ugu haynay marka waxaanba la yaabnay horta waxaanu ku faraxsanahay mas-uul sare oo afhayeen aan amisom ah oo haddii af soomaaliya ku hadlay anaga aana fahmi karno in naloo keenayo haddii anaguna aan wax weydiin karno aan la hadli karno waa horta farxaday noo tahay ha wadanka waxaa ka jira dawlad ayaa ka jirta weliba kumeelgaarka dawladdu ay ka baxday dawlad soomaaliya dan ka jirta amisom waxaan ogahay in kismaayo iyo meelo badan soomaaliya ay kamid ahaa ay gobolada soomaaliya kamid ay joogaan haddana maamuladan kismaayo waa mu maamulo maaha dawladda ay magacoodeen maaha waa wax dad ayaga ismagacaabay waan ognahay dadka hadda isdagaalay labada qolo labada qof ee hadda ishaysta waan la socna bariyaale iyo ahmadmadoobe marka waa dad ayaga ismagacaabay oo maalin maalin isaga weliba ismagacaabay waayo dawladdana war kama hayso dawladda weliba ay diiday marka amisom maadaama meesha ay ku sugan tahay waxaa diiday dagaalka intuusan imaan ka horba in maamulada ay kala raacdayso ay kala dirto ilaa dawladda qof ay soo magacaawda ee meesha ay ku ogaato dadkan ayaga ismagacaabo in ay kala dirto amisom maxaa u diiday waayahay afhayeen waad maqashaa dhegeystahaasi shabeellada hoose nagala soo xiriiray waan maqlayaa su-aashu halkay taabanayso amisom dadka soomaaliyeed si ay ula xidhiidho baa jirta albaabka ay kala xidhi mar toos ay ula xidhiiri karto ay la joogto iyo mar ay dawladda usoo mari karto weyaan waxaa xaqiiqa sidaa uu sheegay walaalkay inay maanta dawladda madax banaani ay jirto ooy soomaalidana maamul goboleedyaashooda ay mar kastaba ay sidii ay ugu dadaali lahayd dhismahooda ay ku jirto waxaase maanta halkan ka dhacay isweydaarka dhacay halka uu ka yimid waa lawada arkayaa baan umalaynaya mas-uuliyadeedana ninkii marka laysoo fadhiisto waa la kala qaadani sida ay amisom iminka yeeshay na waxa weeyaan waxaan ogol lahay maanta fadhi baa ka socdaa addis ababa addis ababa wuxuu uga socdaa labada qaybood ee ishaya iyaa ku wada shiraya amisom arrintan way la socotaa marka hore aigaad oo arrinta gacanta ku dhigtay oo waxbaan qorsheynaynaa lahayd dawladda federaalka soomaaliyeedna hawlo kale inay ku jirtay iyaan garanayaa inay waxa dhici karta dee halkaasi la istaagi waayaan ba laisweydaartay wixii dhacayna ugu dhacay igaad baa maanta keentay bay dadkood barkood yiraahiin igaad waxay keenaysay imikana haddii wiis lala wada fadhiisto oo lala hadlo waa ta ay jeceshahay maanta inay fududaato oo sidii ugu khayr badan uu raay cad oo marka kala waday uu kasoo baxo waayahay ee dhegeysto kale ayaa khadka ku jira waxaan filayaa dhegeystayaal fara badan ayaa khadadka soo beegsanaya bal walaal soo dhowow magacaaga iyo su-aashaad weydiin lahayd afhayeenka ciidamada amisom ee barnaamijka martida noogu ah bismillahi raxmaan iraxiim magacaygu waa ibraahim axmed xasan waxaan rabaa inaan weydiiyo afhayeenka ciidamada amisom meesha kama muuqdaan waxa ay sameynayaan inay u joogaan nabad ilaalin ee waxay la safan yihiin qolo gooni ah ama qabiil gooni ah waa maxay ujeedada ay amisom ka leedahay arrintaas ayna u leynaysaa dadkii shacabka ahaa ay u burburinaysaa hantidoodii su-aashaas waa midda koowaad falsamadeedii bay leedahay mas-uuliyadeedana way leedahay haddii amisom ay qoob koox gaara ay si gaara ula socoto waxaan umalaynayaa maro hore waa laga hadlay xubnada siyaasadeed ee amisom way ka hadleen madaxdooda ciidanka halkaa kusugan u talisa way ka hadashay imikana aanu dhamaan haddii aan matalayo ciidamada kuwa halkaa jooga iyo kuwa meelo kaleba jooga oo amisoma waxaan jecelahay haddaba inaan ilaahdo hadday taasi dhacday waa tu maanta xal laga heli doono fadhiga socda hadday marka hore si u dhacdayna imika ina laga daba tago ceeb male dib male xalna waa laga heli karaa haddii lawada qor fadhiisto maxaa diiday iyaan ku celinayaa su-aashaasi inay haddii shalay toole mid si cadiya iyaa loo doortay la yidhi oo sidan uu ku yimid la yidhi oo amisom la safanayso haddii ay ku kalo oo maxaa la yidhaha soomaalidu inay dib iskugu noqotay tiraa wixii shalay tegay waa tegay imikana sidii aan xal uga heli lahayn aan isku wada noqono danteedna weeyaan miyayna soomaalidu markaasi ayna garanaynin inay taasi dantooda tahay amisom iyadu waxbay fududeyn kartaa ee arrinkani waa arrin soomaalida u yaala waa arrin mas-uuliyadeedana ay dawladda federaalka soomaaliyeed ay sheegayso madaxda soomaaliyeed ee madaxweynuhu u horeeyo waxaa naga codsadeen oy caddaan u yidhaahdeen in amison ay mas-uuliyadeeda buuxsato oo taasi oo ah inay dhexdhexaadiso oo sidii ugu dhaqsa badan ay halkaa quriga ka dhacaya ay joojiso saa sida arrintaasi u dhacday dagaal la socday oo marka horeba xaggee lagaga toosa la oranayay oo meelo badan oo dagaalada ka dhacdhacayay sidii ugu dhaqso badan amison tallaabooyinka qaaday galabta waa ku joojisay inay xabadaasi dhacdo laakiinse waxaa la ogaadaa dadku inay ogaadaan weeyaan ciidanka amisom ma karayo inuu qof qof soomaali kastaba uu daba joogsado uu nin kastaba gacantiisa uu qabto nin kastana maskaxdiisa uu jiheeyo maamulka soomaaliyeed ee muqdisho ka jooga taageeradiisa iyo sidii aan dawladnimada ula dhisi lahayn dawladda adduunyada xaqiiqsan tahay ee anakuna maanta aan daba joogno iyaan anaku ku soconaa fikirkeeda wixii ayna tiraahdo iyo wixii ay naga codsatana sida ugu dhaqso badan waan qabanayna waa kaa mas-uul waayahay waayahay ee adigoo soo koobaya su-aashaada hadday tani ka bedelan tahay ee walaal soo koob su-aasha labaad walaal aan weydiinaya waxay tahay waraysi uu bixiyey afhayeenka amisom wuxuu sheegay inay daaweynayaan dhaawacyadii labada dhinac ayadoo xogta aan ka helayno ama wararka aan kismaayo ka helayno ay sheegayaan oo ay noo xaqiijinayaan in hal dhinac dhaawacoodii la daaweynayo maxay tahay maxay tahay sababta ay qabiil gooni ah ay amisom ula safan tahay maxaadse oga hadlalaadeen arrintaas amisom ahaan waayahay waxaan filayaa afayeenku inuu sheegay in ciidamada amisom ay si guud u wada daweynayaan ee dadka dhaawacyada hayaa afayeen taasi waa hubaal kama noqonayo kidmadaasi haddii mid laga tegay ama laba laga tegay sidii loo soo gaarsiin lahaa ciidamada amisom waa inay yeelaan ummadda halkaa joogtay annaku jibad baan ka wada hadlaynaa laakiin xaalada guud ee halkaasi maanta ka socota sidii la iiga soo waramay ee madaxda halkaa joogtay ciidamada amisom maamuleysa ay iiga warameen rekoorkii ugu dambeeyada ay siiyey waa kaas waana mas-uuliyadda u taalla aanan maxasuusinayno haddii aynan sidaasi noqon halo assalaamu calaykum waraxmatullah anigoo halkan ka salaamayo saare cabdi axmed iyo afhayeenka al aniga ah cabdullaahi maxamed faarax ahanaa guddoomiyaha dhalinyarada reer kismaayo ku dhaqan magaalada nairobi oo haddana ku sugan magaalada nairobi amisom miyaysan kala dhexgeli karin dadka isku haystay jibooyinka maadaama ay joogaan qayb ka mida amisom magaalada kismaayo ay ku dhex sugan yihiin oo u qaabilsan arrimaha gobolada jibooyinka maxaa maxay ka qaban kartaa maxaa maxaa ka qaban kartiin haddaa tiin amisom sideen u dhamayn kartiin khilaafaadka ka jira magaalada kismaayo ee dad badan oo shacaba ay ku baabeen aad baad u mahadsan tahay hayaa afayeene waa horta waa waa mahadsan yahay su-aasha uu halkaasi kasoo fidiyey waxaanse dadka xasuusinayaa allahuma salli calaa sayidina maxamed waxaan umalaynayaa horta dawladii federaalka soomaaliyeed iyo xubnaheeda xukuumadaheeda baarlamankeeda waxoo dhan ba isku wada dar anigoo aflagaada ayna iga ahayn ciidamada amisom iyo meeshay doonayaan baa ka yimaadaan dadaalka ay qabanayaan ayaan daro maanta horta shacabka soomaaliyeed mid baan xasuusinayaa waxaan ka dareensanahay inaan mar kastaba inay ka badiyeen oy ka orod bateen hadalkii kaga bateen ugana horeynayaan labadaba ay uga horeeyaan hadalkiina mar kastaba weji kale uu yeelanayo mar kastaba laisku wadaarsado adduunyada xiis badan oo layskula xidhiidho oo wararka laisku tagiyo maanta way jiraan marka dhinac kasta laga eego waxaan umalaynayaa haddii afka taalaad lagu yidhaho civil society-da soomaaliyeed hadday kuwa qurba jooga yihiin hadday kuwa gudaha jooga yihiin maanta waxaan xasu inaan xasuusano weeyaan dawlad jirta labaatan sanadood dhibaatadeedii maantana imika soo kobcaysa oo soo toosaysa ina in yar loo samro iyay u baahan tahay marka dadaalkeyga la sugayo taasi waa mid amisonkuna waa ciidamo nidaam ajnabiya ku jooga nidaam walaalnimeed ku jooga xeerar gaara ku socda tallaabada ay qaadayaanna ay tirsan tahay xisaabna ku socoto laguna xisaabtami doono mas-uuliyadihii la siiyey haddii ay dhaafaan waaya maanta maxaa u taalla mar kastaba amisom ciidankoogu inuu danta halkaa soomaalida joogta ay uu taageero u noqdo uu qaboojiyo weeyaan haddii sidii doonaba lagu sheego xiisad ay kordhiso oo sii kiciso moojaane dadaalka ay dawladda soomaaliyeed la weydiisato sidii kolba aan u qaban karno ee awoodda ay meesha taalla ay noo saamaxayso iyo sidii dadaal ummadda soomaaliyeed ee halkaa aan kolba dhex joogno iminka ahaan waa kismaayo ay iyakuna nagula dadaalaan ay wanaagga u muujiyaan ee hab isdhegaysiga u maqlaan wixii go-aan la kala gaadhana loogu wada socdo taasaa keenaysaa inaan meel la gaaro ayaan daro waxaa timid inay maanta nin kastaba inuu sidii ninkii talinayay uu hadlo nin kastaba sidii uu magaranaysaa afkii dawladda maruu ku hadlo mar afkii ciidamada amisom ay ku hadlaan muraadka dawladda soomaali dawladda kenya ay ka yeelan karto na umada soomaalidu unay arkayso umada kale arkayna ma dhici karayso waxaliya wixii haddaba maanta sidii ay dawladi u dhismi lahayd soomaalida iyay u taalla inay nagula dadaalaan warkaa murtida aan halkan ku socdo waayahay haddii aysan amisom wax ka qaban waxa haatan dhacaya hadhowna dhibaatada dadka rayidka soo gaaraysa ee hadday noqoto kuwa qaxaya hadday noqoto kuwa dhimanaya hadday noqoto kuwa dhaawacma dhaawacmaya mas-uuliyad ayay ku yeelanaysaa waayo iyada ayaa meeshii joogta oo maxaan ku rahdaa dhinacyadana ka madax bannaan dhibaatada dadka rayidka soo gaaraysa iyo xal in loo helo mushkiladan sidee baad ugu guulaysan kartaan wallahi guusha imika ii muuqataa ee rajanahan ka qabo waxa weeyaan n fadhiga maanta ay madaxdii halka isku haysay kismaayo ay ku jeclaadeen inay iyakoo igaad ay horseedayso dowladda soomaaliyeedna u joogto adduunka inta kale garab kale rasiina ay garab joogto inay halkaasi go-aan cad ay kalaga soo baxaan oo nidaamkii halkaasi iyo qaraar kasoo baxa fadhigaasi waa kii ugu dhow ka ugu dhow weeyaan maanta xaalada taalla inay dowladii wejigay doonaysaba ha yeelatee dowlad maamul goboleed inuu ka dhismo kismaayo iyaa maanta ugu roon sida ugu darsa badan shacabka soomaaliyeed dantiisa hadday tahay iyo dadaalka amisom aadaanahay aan galayno taasaa inteynaba inoo roon yay kula tahay inay dhisi karaan maamulkaasi oo ay xal ka gaari karaan dhibaatada taagan hogaan xal ay dowladda federaalka soomaaliyeed sida ay rajeynayso iyadoo kala tashanaysa shacabka soomaaliyeed ee halkaasi bedel waa sida ugu waa tan loo dhan yahay ee loo wada joogo maanta baan umalaynaya marka igaad baa adisababa ku shirnaysa la yidhaaho haddii adisababa lagu shiriyo haddii nairobi lagu shiriyo haddii muqdisho lagu shiriyo aniguaas ugu kaymid laakiin miisina la fadhiisto oo laga wada hadlo maanta waxay ka haboon tahay kana dowdahay oo kana fududdahay ma jirto magacaygu waa cabdilcasiis axmed barrow oo ku sugan magaalada johannesburg ee wadanka koonfur africa waxaan jeclaan lahaa inaan weydiiyo afhayeenka waa maxay sababta ciidamada amisom ee ku sugan magaalada kismaayo ay ugu dhowranayaan dhinacyada ku dagaalamaya maatida korkooda iyadoo loo keena nabad ilaalin soomaaliya in haddana dusha sare ay ka daawadaan oo aysan weli wax waawaa nabadeed aysan kala dhex dhigin aad baad umahadsan tahay barrow haya afayeene waa mas-uuliyad weyn taasi hadday dhacdo inay iyadoo meeshaasi gacan foolxun ay ka dhacayso inay amisom tallaabo ka qaadan weydo waxase inaa la hubsado ah maxaa dhacay in la yidhaaho ma hadab la tuutuuray oo laba qof oo meel isku khilaaftayba mise waa dagaal la fahmayo oo la arkayo waxa la dhexgali karo amisom haddii ay fahmayn wax aliya wixii meesha ka dhacaya dhibaatadeedii bay leedahay siday tallaabo u qaadi lahayd haddii ay markaasi kolba soomaalida inta la joogta ee iyadu u malaynayso inay gobolkaasi maamulkeeda ay hayso iyay dawarkeedii maqli doontaa marka waxay u taallaa inay soomaalidu horta runta isku sheegaan runtiibaa meel ay jirto weli la garan laayahay dadku waxay doonayaan waa akismaayo ciidanka amisana joogo wax kale ay doonayaan ma jirto oonan ahayn inuu maamul goboleed oo halkaasi nabadda iyo horumarka shacabka soomaaliyeed hogaamiya inuu ka dhismo sida ay u dhismayso iyo sidii loo qorsheyn lahaa hawshiisu inta badan waxay u taallaa shacabka soomaaliyeed ee halkaasi degan ee maanta dantiisa isagu garanaya waayihiisa dambena u fikiraya waxa dadaalkii markaasi la galaya oo markaasina wixii uu ku biirinaya u biirinaya dowladda federaalka ee soomaaliyeed oo iyadu kulleyba maamulada meeshay doonayaana ka dhismaane ee ilda il gaara ku haysa taa la-aanteed waxaan umalaynayaa inay murankani uu socon doono soomaaliduna ay dhibtan ay sidii uga bixi lahayd ay adkaan doonto ilaahayna waan ka rajaynaynaa sidii waxa foolxumadan dhacday maanta aan uga bogsano oo xal loo helo amisom mas-uuliyadeedu waa inay dadaasho halkaasi shacabka soomaaliyeed ee jooga siday noloshiisii si caadiya ugu soo noqon lahay waayahay e labada dhinac waxay sheeganayaan midkood in dhinaca kale ciidamada kenya ee amisom ka tirsan ee jooga halkaasi ay la safteen haddiiba arrintaasi ay xaqiiqowdo oo ay dhacdo tillaabada idinla gudboon maxay tahay taa mas-uuliyadaasi ciidamada amisom kolley ka maarmi mayso ina lagula xisaabtamo ina maxaa la yidhahaa ceeda africa iyo ururka africa midooda africa iyo jamciyadda gurmaha ka dhexaysa inay waxaasi ka hadasho waa la wada joogaa soomaaliya soomaaliya adduunka ugu dan yahay sidii ay u nabdayn lahaayeen waana lagu wada jiraa sidii maxaa la dhahaa dadaalkaasi dhinac mida looga jeedsan lahaa maanta wixii dhacay waana ka xunnahay dilka meesha taallana ma jeclin inay soo noqoto haddii amisom meel bay qori ka ridari lahayd malaha xagkii ay joogtay bay ka riday si ay wax u joojiso farsamadu way badan tahay laakiinse marnaba amisom uma taallo inay dhinac la safato intaasi ayaynu ku soo afmeeraynaa barnaamijka wicitaanka dhegaystaha oo toddobaadkan aynu ku soo qaadannay doorka ciidamada amisom ee kismaayo waxaana barnaamijka marti noogu ahaa oo dhegaystayaasha iyo aniguba khadka telefoonka ee magaalada muqdisho su-aalaha nooga jawaabayay afhayeenka ciidamada amisom kolonel cali aadan xaamud inta aynu barnaamijkan mid lamida ku kulmayno haddii allaha wadala oggolaado toddobaadka soo socda inta ka horraysa nabadgelyo